waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee xildhibaano ka mid a golahaasi taas oo saameyn ku yeelatay kulamadii la filayay inuu yeesho golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulan ay isugu yimaadaan golaha shacabka waxaa ugu dambeysay afar iyo labaatankii bishan oo ay golahu markaasi ka doodeen warbixin ay soo diyaariyeen xubno ka mid a guddiga maaliyadda ee golaha shacabka taas oo ay ku muujinayeen musuq maasuq ay sheegeen inay ka dhex jiraan hay-adaha maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir islamarkaana ay dalbadeen in golaha hortooda su-aale ay qabaan ku weydiiyaan wasaaradda maaliyadda mas-uuliyiinteeda shir guddoonkii kulankaasi mahad cabdalla cawad waxa uu go-aamiyey in waxba kama jiraan ay tahay warbixinta guddiga maaliyadda qaybtood ay soo diyaariyeen maadaama sida uu sheegay aan loo marin habraaci loo baahnaa waxaa markaasi kadib cirka isku shareeray khilaafka u dhexeeya guddoonka golaha shacabka si gaar ah mahad cabdalla cawad iyo xubno ka mid a golahaasi waxaa xigay kulan ay isugu yimaadeen xildhibaano ka mid a kuwa warbixinta soo diyaariyey iyo kuwo kale kuwaasi oo shir guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ku dhaliilay in hanaan aan wanaagsanayn uu u maamulay fadhigii ugu dambeeyey golaha ee afar iyo labaatankii bishan waxaa kadib xigtay in shalay oo taariikhda ku beegneyd siddeed iyo labaatanka bishan warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muddi lagu sheegay in lagu kala diray xubnihii guddiga maaliyadda lana soo dhisayo xubnaha cusub ee guddiga maaliyadda ee golahaasi wax taasi ay keentay in xubnaha guddiga maaliyadda ee la kala diray ay sheegaan inay gebi ahaanba sharci darro tahay islamarkaana xukuumadda dhexe ee soomaaliya ay ku eedeeyaan in ay faragelin xoogan ku hayso shaqada golaha shacabka sida uu qabo xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo xogeeyo ka ahaa guddigii maaliyadda ee guddoonku ay kala direen arrintaas waxaa waxaa si toosa uga mas-uul ah oo kusoo duulay golaha shacabka guud ahaan si gaarana guddiga maaliyadda ee ragga uu horboodaya ninka odaga ah ee guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali isqabqabsiga ugu xoogan ee u dhexeeya guddoonka golaha shacabka iyo xubno ka mid a baarlamaanka si gaara guddiga maaliyadda waa awoodda sharci ee guddoonka golaha shacabka uu leeyahay inuu kala diro guddi ka mid a golahaas maadaama xubnihii guddiga ka mid ahaa ee la kala diray ay sheegayaan inuusan guddoonka golaha shacabka awood u lahayn inuu kala diro haddaba siduu shaqadiisa ku lumin karaa guddi ka mid ah guddiyada golaha shacabka awood sama u leeyahay guddoonka golaha shacabka inuu kala diro guddi ka mid ah guddiyada golahaasi waa kan xildhibaan maxamed cumar dalxa oo toban sano in ka badan kasoo mid ahaa baarlamaanadii dalka soo maray sidoo kalena soo noqday guddoomiye ku-xigeen baarlamaan decision makerka ama go-aan sameeyaha ama oo saaricul qaraarka ah meel kasta oo aad ka raacdiisna xeerka way ku qoran tahay kaasaana aniga aan ku leeyahay haddiiba oo qaraar iyo go-aan la gaari karo oo sharciyoobayo inuu noqon karo midka golaha uu gaaro oona ah kan qof waliba inuu ku dhaqmo loo baahanyahay una hogaansamo macnaha si kooban waa go-aan gola shacab ayaa gud ku weyn karaa shaqadiisa ama guddi ha noqdo ama guddoomiye ha noqdo cid kasta ama go-aan gaaris oo arrinteeda la halmaasha golaha shacabka ayaa iska leh isaga ayaana awoodda siinayaa xeerka ama dastuurka xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa qabaa in maamul xumo ka timid shir guddoonka golaha shacabka ay sabab u tahay qabsoomin la-aanta kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo xilligan muhiim u ah dowladda soomaaliya maadaama baarlamaanka uu yahay golaha sharci dejinta iyo ku korjoogtaynta iyo la xisaabtanka xukuumadda soomaaliya xildhibaan cabdifataax daare ismaaciil waxa uu sheegayaa in hanaanka uu u maamulay mahad cabdalla cawad kulankii ugu dambeeyey ay sababtay in xildhibaano badan ay ka caroodaan taas oo keentay in dacwad ka dhan ah mahad cabdalla cawad ay gudbiyaan xubno ka mid ah baarlamanka shir guddoonkii maalintii sabtida maalintii afar iyo labaatanka bisha ahayd guddoominayay shirka oo si aada u qaab daran oo sidii arday iskuul oo kalea xildhibaano lasoo doortay baan nahay xildhibaano codka shacabka ku hadlaya baan nahay xildhibaano raba inay dowladda la xisaabtamaan oo wixii ka qaldanna ay ka saxaan dee wixii ay ku ammaanan tahayna waaba ku ammaananta oo uma baahna inaanu anagu ka hadalanagu doorkeyga waa la xisaabtan keliya waxaan xisaabinaynaa un wixii maaragtay qaldama inaanu inaanu inaanu toosino marka xildhibaanada ra'yigaa qaba baan ka mid ahay waxaana weeye arrin laga xumaado in dowladnimadii soomaaliyeed dad sheeganaya aqoon iyo khibradba inay u leeyihiin ay ku tuntaan oo ay rabaan inay soo celiyaan nidaamkii dictatorshipka ahaa ee dalku kasoo baxay shaqooyinka muhiimka ah ee hadda hor yaalla golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo wakhtiga guud ahaan u haray dowladdan ayaa ka dhigaysa kuwo muhiim ah kulan kasta oo uu yeelanayo golahaasi waxaase xildhibaan dalxa uu sheegayaa xaaladda hadda ka dhex taagan golaha shacabka in ay niyadjab ku keenayso dadka soomaaliyeed ee rajada badan ka qaba waxqabadka dowladdan xildhibaanada qaarkood iyo sidoo kale guddoonka ayagana waxyaabaha laga soo xiganayo badi intaba aniga ka xildhibaan soomaaliyeed aragtidayda waxaanu arkayaa inayan xaqoonayn mas-uuliyadii dadka soomaaliyeed loo hayay runtii inaysan ku habboonayn xilligan oo dadka soomaaliyeed rajo iyo niyadsami iyaga ay ka leeyihiin dowladda waa khilaafkii labaad ee soo kala dhex gala golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya inkastoo waxa khilaafka uu ka taagan yahay ay ku kala duwan yihiin haddana waxaay labada khilaafba ka siman yihiin eedeynta loo jeedinayo xukuumadda ee ah inay faragelin ku hayso shaqada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya